labaatan sagaal maha labaatan iyo sideed iyo bar baan waa ku dhuftee magu dhufintiis iyo bar baan waa ku dhuftay lacag waa igu sii aadaa weli intaan kusoo arkay baa lacag kusii siiyaday meel ka jaban raadisaan lahaa meel baan ka soo dhaqaaqayo waxaasi meel ka jaban doon xilli ay weli taagan tahay arrinta xirnaanshaha dekedda magaalada boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sare u kac ku yimi maciishadda waxaana xidhan qaar ka mida baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo weliba bagaashka xaawo cawil axmed iyo xaliime axmed oo ka mid ah dadka ka adeeganayay suuqa ayaa sheegay in lacagtii ay la yimaadeen suuqa ay wax u goyn weyday kadib sara u kac ay ku sameeyeen ganacsatada raashinka xaliime axmed baa lay dhahaa xalimo alaabtanaa wadataa bal nooga warran suuqu ashcaartiisu aad bay u kacday intii dekedda la xidhay dee shacabku wax badan bay dareemayaan insha allah in cabashadayada naloo gudbiyo baanu ilaahay ka rajaynayna hadda halka waxaa ku yaalla bur bariis saabuun caano iyo sharaab bal waxaad iga wartaa qiimaha lagaasiiy qiimihii hore lagaasin jiray wax badan faraq weyn baa u dhexeeya hadda waa kaa shay walba waxbaa hal doolar ama hal doolar iyo bar waxbaa ku darmay hadda waa kaa arrintu arrintan maxaa u sababeynaysaa waxaan u samamaya dee dekedda darteed aniga magacayga waxa la dhahaa xaawo cawil axmed waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxa weeye magaalada ganacsigeedu wallaahi aad buu sixir barar baa jira aad baa alaabta qaali bay u tahay an waxaan ka ganacsadaa alaabahaas dukaanada iyo meheradley baan ahay waxba maana maba sii gadno waxba waxaa weeye sokortaa waxaan kusoo qaadan jirnay toddobiyo toban doolar hadda waxay noqotay soddon iyo afar doolar burkana burka labiyo toban baan kusoo qaadan jirnay hadda labaatan bay maraysaa wallaahi dadku danyar buu ahaa waxba naalkama gato waxaa weeye nin walba albaabka soo xirta dad masaakiina ku noolaa dad ganaan waxba haysan baan ku noolaa dukaan yar baan haystay marka waxba kala socod ma leh hadda suuqa bartamaha magaalada boosaasaa joogtaa maxaa u joogtaa hadda waxaan u joogaa waxaan soo doontay inaan wax ka taan soo doontay lacagtaan saddex way goyn weyey waa sida marka qiimaha kor loogu sameeyey aad sixirbar aad xoog lan baa jira cumar ciise oo ka mid a ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sare u kacay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan xaaladda suuqa boosaaso waa wax yar suuq xumaa jira suuq oo kala xihan ganacsatada oo dekedii way xihan tahay suuq aad buu yiri u hooseeya ganacsigu waaya ganacsatada ayaa ka mid tahay adiga dadka aad bay idinkaga cabanayaan waxaa la leeyahay sarawkac baa ku yimi qiimihii ganacsatadu kor ugu qaadeen waa jiraa sarakac waa imanaya markii wax kasta go-aaneyn oo cashuurtii dekedda la kordhiyo wax kasta waxay noqonaysaa in la saaro dadkii shacabkaa bay noqonaysaa ina fuusho dekeddii markii cashuurta la kordhiyo marka dee waxay noqonaysaa in xal la gaaro shacabka iyo dowladdu inay gaaraan burka iyo bariiska iyo wax kasta caanaha iyo wax kasta waa qiimo ka hor qaarkood waa go-an yihiin magaalada waa ku go-an yihiin qaar ka mid a waxa dee wixii markay qaali yihiin dee qiimihii baa loo fiirinaya inta wixii bahalkii ku gadmaayo ya waa la dhaqaalayn wixii la saari karo la saaraya waa tahay qaar ka mid a bakhaarada waa xiran yihiin maxaa nooga sheegi kardhaa ee sababta loo xiray sababta loo xiray dee wixii wax lagu gadaa la garanaya qiimihii baa la kala garan yahay dee kadib wax ka soo baxaaya qiimihii wax la siinaayo sidaasaa loo kala ogaanaya macnaha in la kala ogaadaa la rabaa marka haddii dekeddii dib loo furo qiimaha ma sidiisa ku socelinaysaan qiimaha haddii aan cashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonayaa siis awal hore laakiin haddii cashuurtii wixii la kordhiyo oo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya gudaha magaalada boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo aan weli warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen yuusuf maxamuud v o a boosaaso